jamaal aad buu u mahadsan yahay markana waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa la diyaara daandure iyo cashucuud
waa mar kale iyo barnaamijkeenna heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan ee barnaamijkan ku bilaabayna waxa uu naga soo gaaray hooyo joolo cali matan iyo abshir xasan suudi liibaan xasan suudi nimco xasan suudi ayaan xasan suudi safiya xasan suudi iyo fawziya xasan suudi wax dhammaantood iyagoo isku duuban tahniyad u dirayaan farxad leh muuse xasan suudi iyo samsam axmed xasan garabey dhakaar oo ku aqalgalay magaalada london ee dalka britain waxay leeyihiin guurkiina gurinagi guulah ka yeelo guurkiinana guur khayrle ayaan u raacinaynaa isku waara labadii ubad khayr qaba rabbi u kala siiyo allah idinka dhigay ayaanu leenahay dhabbaalkana waxa uu nagu yimid sadiiq aadan xidig aabe cabdiraxmaan cabdi mire iyo hooyo xabiibe axmed firin iyo ardo cabdi mire iyo axmed bile garaasow iyo cabdisiyaad cusmaan wajeer iyo qadar axmed maxamed guuled iyo deeqo maxamuud iyo aamine shaafici faarax dhuux cabdi mire iyo bishaaro maxamed warsame iyo deeqo ciro iyo cabdulaahi dhagoole iyo xamdi axmed cabdi iyo maxamed sheekh aadan shire dhammaan dadkaasina waxay hambalyo u dirayaan maxamed cabdi xasan iyo shamso cabdiraxmaan cabdi mire oo meerkooda uu ka qabsoomay degmada caabud waaq ee gobolka galguduud ducaduna waa caashucuud ay leeyihiin maxaad meherkaas ugu ducaynaysaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo ayo ubadka wanaagsanna lagu kala helo wili caano gabar iyo caano heesta ugu horreysana noo raaci afkayga mid kala soo baxda ibraahim waa heesta ugu horreysa ee barnaamijkaanna dhegeystayaasha uhayna waa beeni raad male codka macaan fanaanka salaad maxamed shardi salaa derbi
aqalku ridaayo darka lama dul saare dumarkuna ramaaskiyo ramadgeelnin maalay kaa raacayaane qalbigaygu tuurabay ralyama noqoto runka gaari waaya annaa waan israacshayo riyadiya qurdadanbaan ayaan reer ku oode xalay baan riyaaqo ruuxaani ii timi raadkeeda guraaye anigiyo raxmo quraa ayaa rubisla joogane beenirad male leela law run mooda caruurkitaayo raaxada adduunyada ani wayga raagtee basiqiila ii qoray geed buu ku raarmo rees gaari waaye waqtigu ima roono ragga igama saaro dhanna ima ridaye rasama la haystiyo ma laysku riixaa kala reebay dunide wax dhanbaan rafaadoon wucla orod ku daaloon raacdeeyey gabadhe dantaa ii run sheegte ragannimo ma waayne cabeeniirad male cabeeniirad male dheelalaw run mooda cirkunimow ku reemo gugu uu rusheeo dadla roray baane badda oo isrogiyo biyo horar ka joogaan baygu roga wareegsane armiciida ramiyo maantii lula raqsideedii fuushane nacabkay rideeyo maanta raxan maroodiya
beeniraad maleh iyo codka macaan fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi waxaan filayaa dhegaystayaal fara badan inay si weyn uga heleen oo weliba qaarkiin ay waaye waaye soo xusuusisay dhambaalkan aan gacanta ku hayn ibraahimna waxaa lagu soo bilaabay waxaan hambaliyo aroos u diraynaa lamaanaha isdoortay oo kale ah injineer najax muxiyidiin cabdi iyo marwadiisa balqiis cabdiwahaab sheekh axmed labaale oo meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho dadka dirayana waxaa ka mid ah hooyo fawsiyo maxamed faarax hooyo faa'iza haaruun cali obsiye iyo hibaaq muxyidiin cabdi malyuun muxyidiin cabdi munab muxyidiin cabdi warda cabdirasaaq qowdhan iyo amran cabdiwahaab sheekh labaale samiire cabdiwahaab sheekh labaale hodan shacni barwaaqo shacni iyo sidoo kale adeer maxamed cabdi samatar adeer khaliif cabdi samatar eedo qoran cabdi samatar eedo khadiijo cabdi samatar injineer cabdiweli sheekh labaale cabdirasaaq sheekh labaale cabdirashiid sheekh labaale iyo eedo xakiimo sheekh labaale iyo eedo caaliyo sheekh labaale waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira adeer cali saciid axmed geedi iyo marwadiisa nasro abshir geedi eedo sacdiye axmed geedi eedo hodan axmed geedi khadra cusmaan iyo saara saara mise sahra sahra aan u qaato waa sahro cusmaan iyo laylo muxiyadiin waa laylo maxamed cali iyo asiyo durmad dhammaantood waxay u rajaynayaan meherka dhex maray injineer najax muxiyadiin cabdi iyo marwadiisah balqiis cabdiwahaab sheekh axmed labaale meherkoodaas ka dhacay magaalada muqdisho in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo aqalgal wanaagsanna uu ku xigo wiili caano gabari caanana oo nugu ducaynaynaa lamaanahaasi dhambaalkan cash wuxuu noogu yimid qadar cusmaan cali iyo liibaan maxamed shirwac iyo hire ibraahim seeflabood iyo cabdulaahi cabdikariim iyo maxamed xuseen carays iyo cabdinaasir macalin kadhoke iyo cabdishakuur yaxya faarax iyo qadar maxamed cadow iyo caagane ilyaas cabdi farxaan ilyaas cabdi hilaal ilyaas cabdi siyaad ilyaas cabdi cabdikaafi ilyaas cabdi iyo dhoodaan ilyaas cabdi dhammaan reer ilyaas cabdi waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan saciid ilyaas cabdi iyo xafso macalin oo ku aqalgalay baardheere oo ay leeyihiin arooskiina aamin annaguna waxaan leenahay eebbaheedan kala siiyo owlaad kheyr qabta anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalka xige aan soo qabanayana waxaa lagu soo bilaabay marka hore waan idin salaamay shaqaalaha laanta af soomaaliga v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka salaamaha salaan kadib waxaa hambalyo mehera diraya baa layidhi dadka kale ahee waxaa ugu horeeya aabe cumar yuusuf jaamac dhambaalka waxaa kaloo ku jirta hooye kinsi daahir dahabo deeqa daahir iyo habaryaar khatra ismaaciil sabaax xuseen cabdi asma xuseen cabdi axmed xuseen cabdi shacbaan xuseen cabdi axmed maxamed axmed maxamed cabdi faarax iyo maxamed ciise iyo maxamuud ciise iyo sabaad ciise iyo ugu dambeyntii yurub cumar yuusuf dhammaan reer cumar yuusuf waxaa iyagoo isku duuban dhaafaha dunidan ee kala jooga ay hambalyo mehera u dirayaan maxamed cumar yuusuf maxamed dheere iyo marwadiisa rooda ciise oo afar iyo tobankii bisha oktoobar meherkoodu ka dhacay degaanka lafaruug ee gobolka saaxil ee somalilan waxay leeyihiin meherkiina allaha ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ubadka wanaagsanna ha lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin aamiin xaggii saah ayaan ku noqonaynaa waxaan idiin soo qabanaynaa isu samir codadkii cali gaab iyo seenab xaaji cali baxsan
sidaad tahay cadceed subax ama sagal arooriaad waad suurad waxankee maan arag suuleeqe sheekadu siday tahay quruxkaana sidatee sabanadan ma ay dhalaan haddaan urka lagu sideen inan kaa sarrayseen saynabey waxaad tahay salada iyo faralkee midaan uga sahwiyaye sala nabadgelya lahow oon saxabada kuwada o yaan kuu sidaaye sala nabadgelya lahow oon saxabada kuwada o yaan kuu sidaaye ama saydi qadarka ama sidaa kuu qaado ama saydi qadarka ama sidaa kuu qaado ama saydi qadarka ama sidaa kuu qaado ama saydi qadarka ama sidaa kuu qaado
qabsaniya kookoye mirka sarayu dhowro soo jeed ku waaro ku safaaday noloshe madisahayakoon ka seexan waaye qabsaniyo kookoye mirka sarayu dhowro soo jeed ku waaro ku safaaday noloshe ila lagu su'aaloon kugu seego aakhiro wan kula socdaaye ma saamaxayo jeer suur dhawaaqoon masigtadaan gaadhne sala nabadgelya lahoon sacabada kuwado yaan ku sidaaye sala nabadgelya lahoon sacabada kuwado yanku siday ama saydhi qadarka ama sidaa ku qaado ama saydhi qadarka ama sidaa ku qaado ama saydhi qadarka ama sidaa ku qaado ama saydhi qadarka ama sidaa ku qaado
ibraahim xasan garabey daandurey iyo xaaskiisa saynab maxamed cusmaan saynab bocow iyo carruurtooda dhammaan reer xasan garabey xaasaskooda iyo carruurtooda dhammaan reer maxamed cusmaan bocow xaasaskooda iyo carruurtooda oo kala jooga maraykanka kanada soomaaliya dubai britain iyo meelo kale waxay taaniyad u dirayaan muuse xasan suudi iyo samsam axmed xasan garabey dhakaar oo ku aqalgalay dhowaan magaalada london ee dalka britain waxay eebe uga baryayaan guur khayr leh guurkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiili caano gabaryo caano aamiin dhambaalkana wuxuu noogu yimid mukhtaar cabdulaahi xasan shukri cusmaan muuge iyo doctor axmed cabdulaahi xasan iyo maxamed cabdulaahi xasan iyo farxiya cabdulaahi xasan siciid nuur cabdulaahi nimcaan jaamac maxamed iyo eedo hibaaq maxamuud xaashi cawo cusmaan muuge iyo qadar ismaaciil barre asba ismaaciil barre iyo qadan suleybaan iyo xabsa xuseen cali iyo faadamo xuseen xasan dhammaan reer cabdulaahi xasan oo kala jooga burco berbera hargeysa iyo dunida dacaladeeda waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdi cabdulaahi xasan iyo sabaax aadan rooble oo wiil ugu dhashay degmada sheekh oo ay leeyihiin wiilkaas allaha ka dhiigkiisoo weynaada oo waalidkii iyo dalkiisa iyo dadkiisa waxtar aamin ayaa leenahay anigan aamin ayaa raacinaya heesta saddexaad ee barnaamijka ibraahim oo dhegeystayaasha usoo qabo waxaan u soo qabanaynaa dhegaystayaasheenna heestaal kudhiggeedu yahay iisoo rujuuc codadkii liibaanyara iyo zaharuuja
waa tahay iisoo rujuuc intaas haddaannu ku dhaafno labada fannaan waxaa ku luuqaynaya liibaanyare iyo sahruja faaniyadan waxaa diraya adeer cali wiciid iyo xaaskiisa eed aamine cali basar xaliimo cali wiciid fartuun muxidiin dhalay caasho cali fiidow maamo sacuudo saalim cabdisalaan cali cusmaan cabdinaasir sheekh cali iyo xaaskiisa ubax cali cusmaan hindiyo cali cusmaan iyo subaydo cali cusmaan waxayna taaniyad gaarsiinayaan muuse xasan suudi iyo samsam axmed xasan dhakaar oo ku aqalgalay magaalada london waxaana ay leeyihiin arooskiina ha idiin horseedo farxad bashbash iyo barwaaqo ee banaheeda kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin bacda salaan annagoo kale ah baa la yidhi suldaana cabdinaasir jaamac seyd iyo xaaskiisa maxamed jaamac seyd iyo xaaskiisa cabdi maxamed diirshe cabdiyare iyo qoyskiisa canab axmed sheekh iyo xaliimo cabdicasiis muuse iyo maxamed aadan cigaal iyo xaaskiisa hinde axmed xasan cabdi ibraahim sabriye cabdi islaweyn iyo xaaskiisa nasro cabdi maxamuud iyo hooyo faadimo ciise reer cabdulaahi cali camey iyo dhammaan reer salaad dahraan salaad iyo caruurteeda axmed bashiir xaawo bashiir nawaal bashiir iyo najmo bashiir iyo yaasiin cali cumar iyo xaaskiisa farxiyo food ismaaciil qoryow iyo xaaskiisa aweys faarax xuseen carab iyo xaaskiisa bashiir axmed sheekh iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed xasan dhiblaawe axaaday buu ku magac dheeryahay iyo qoyskiisa iyo ugu dambayntii xasan macalin maxamed xasan sheelare balin waa tahay sheelare iyo xaaskiisa iyo qaar kaloo badan baa la yidhi oo kala jooga soomaaliya maraykanka sweden britain uganda kenya iyo meelo kaloo badan waxay taaniyad iyo bogaadin u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah bashiir guuleed cilmi iyo maymuun cali maxamed waxa uu arooskoodu ka dhacay oo maaha nabraaska ee dalkana maraykanka waxay leeyihiin noqda reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ee kala hela awlaad khayr leh annagun waxaanu leenahay aamiin heesta kale aan dhegeystayaashaan u ciyaarayno waa diinkuwa abaartii oo kala dooray doogge waxaa wasiir ugu luqaynaya maxamed jaamac joof iyo deeqo codweyn
انت تدير الداعي انك ما دوانيو وذا ديوري دينكو با ابارتيو كلا دوري جوجو نسيبو كتوغيه انت تدير الدعاية انك ما دوانيو وذا ديوري وحنو غادا ليهي وقد مركأو إذن بشاء كام سارني بدون بعد كديتا waxaan ugaadan leeyahay dooqa dumarka oo idil dushaa kaama saarine miduun baad ka dayata
iga meel dhalsanaho lobku mariyey daadko uu doogoonsinan yahay daynadan ku eega naftaa kugu dabaale hayga didiina soo duru sida meel dalsanaho lobku mariyey daadko uu doogu siman yahay daymadan ku eega naftaa kugu dabaale egadidii ina soo duru waxaan ugaaxdan leeyahay doqa dumarka oo idil dusha kaama saarine miduun baad ka dayataa waxaan ugaadan leeyahay doqa dumarka oo idil dusha kaama saarine miduun baad ka dayataa
waxa weli daadayana ee dunida joogana kaa doortay adige
heestaasi diinkuba abaartii oo kala dooray doogge oo ku luqaynayeen maxamed jaamac joof iyo deeqa codweyn ayaan intaas ku dhaafaynaa xaggii dhambaalada dhambaalkan waxaa uu nooga yimid hooyo sahre sheekh daahir iyo hooyo maryama xaashi guraar iyo aanise xirsi axmed siraad hoodo xirsi axmed siraad iyo nasri xirsi axmed siraad iyo mubashir xirsi axmed siraad mubaarak xirsi axmed siraad dhammaan reer xirsi axmed siraad iyo reer macalin maxamed waxa ay kala joogaan jigjiga wardheer qabri dahar iyo waafdhuug waxaana ay taaniir jecel yihiin inay hawada u marayaan nasteex xirsi axmed siraad iyo nimco macalin maxamed oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeenna wardheer waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo kiisoo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara waxaan loo bixiyey bay yidhahdeen maxamed aamiin nasteex aamiin ayaa leenah
dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray awoowe axmed cumar roble iyo awoowe xirsi cabdi cagacadey ayayo ardo maxamed xiirey ayayo caasho xasan camaley ilyaas axmed cumar waa adeer iyo sidoo kale adeer cabdulqaadir axmed cumar iyo adeer zakariya nuur cumar abti maxamed xirsi cabdi iyo abti mahad xirsi cabdi abti bishaar xirsi cabdi abti jamaal xirsi camaley iyo eedo anfac axmed cumar eedo eglan axmed cumar eedo xaawo axmed cumar iyo eedo sahro axmed cumar iyo eedo maymuun xirsi maxamed iyo habaryar sacdiyo xirsi cabdi habaryar fardowse xirsi cabdi iyo habaryar xamdi xirsi cabdi iyo ogaasa muuse cabdi diirane iyo ustaad cabdi cumar siyaad iyo ugu dambeyntii sadiiq cabdulaahi axmed fadwa dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxaanay tahaniyeed dhalashoo farxad leh u dirayaan aabe maxamed macalin axmed iyo hooyo nimco xirsi cabdi oo ay gabar ugu dhalatay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud inantaasi yar waxaa loo bixiyay bay idhaahdeen maymuun maxamed macalin v o a ducada waa xaggiina waa tahay maymuun waxaan leenahay ibrahim kuuba soo dhiibi maaye soo weyno waa noqotii dal dad iyo diinba wax u tartaa waalidkeedna anfacda aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caashi wuxuu noogu yimid zakariya raaga bootaan baalka loo yaqaan iyo siciido gaboobe cabdinuur qaasin gaboobe cabdinuur mukhtaar gaboobe cabdinuur iyo mahdi gaboobe cabdinuur iyo shukri aadan gureyd dadkaasi dhammaantood waxay joogaan maraykanka soomaaliya iyo etoobiya waxaana ay jecel yihiin inay tahaniyad dhalasho gaarsiiyaan maxamed cabdinuur shire iyo bishaaro cabdi dheere oo wiil ugu dhashay baaltaag oo ka tirsan gallaade ee gobolka doolo waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii iyo dalkiisa iyo dalkiisaba waxtara heesta ugu dambaysa dhegeystayaasheenna u cayaareenna waa ka bogsaday iyo codkii deeqo turumso
iyada ayaanan ku soo xiraynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaana idiin soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale dhegeystayaal kulmi doono haddii aan lidmo toddobaadka dambe dhammaantiinba waxaan idin leenahay sidaas iyo gelyo
barashadaadi horti aan ku kulanayo
Banaana hortaade, banaana hortaade.